dadka isticmaala waddooyinka magaalada muqdisho oo ay ugu horeeyaan gaadiidleyda ayaa cabasho ka muujiya burburka baaxadda leh ee ka jira waddooyinka ugu muhiimsan xamar gaadiidleyda ayaa sheegay in ay maritaanka waddooyinka qaar dhib ku qabaan burburka ka jira awgii sidoo kalena ay fadhiyaan biyo waddada isku xirta isgoyska dabka iyo suuqa bakaaraha ayay gaadiidleydu si gaar ah cabasho ugu muujiyeen waxayna sheegeen inaanay marin oo ay soo galaan wareeg dheer maadaama ay burbursan tahay biyana fadhiyaan waddaan see u jajabtay ma marin burbur badanna waa ka muuqdaa waa arkaysaa marka waddada dhismee u baahan tahay marka in la maro waxaa ka horeeya inay hagaagsan tahay waa la dhagax dhigay laakiin dhagaxdhig muxuu tiraahe waa afka ka sheeg waay qawd maqashii waxnaha u qaban waa mafahant dadkaan dad wax qabanaya ma ahan dhib badan ayaan ku qabnaa oon la soo koobi karin muddo shan bilooda waddadan ma ana marin waddooyinka badan siday xamar u badayo dhanna waa ku dhibannahay ciiddiyaa taalla roobabkiyaa jijibshay marka dhibaatada noocaasaan ku qabnaa annaga ayadoon la daryeelaynin oo iska burbursaneed roobkiyaa uga sii daray wax dambe wax ka qabtan maana arag waxaan qabnaa cabasho saa'ida oon wax jaamka taale la arag oo waddooyinku ciiddu iska yaalliin oo waddada dabka ugu daran tahay dhaqaale badan ayay dowladda federaalku ka qaadaa shacabka mana jirto adeeg bulsho oo ay siiso dadka